Xaalado nolol xumo oo aad u daran ayaa soo wajahaya dad ka soo barakacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kuwaas oo deegaansaday xaafadda Xawataak ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Baahiyaha ugu daran ee qoysaska barakacayaashaas soo wajahaya ayaa waxaa ka mid ah inaysan haysan adeegyada bulshada aasaasiga u ah sida biyo, hoy, iyo adeegyada caafimaadka oo aad u yar. Qaar ka mid ah dadka ka soo barakacay degmada Maxaas ee hadda ku sugan xaafadda Xawataak ee magaalada Beledweyne oo u badan haween iyo carruur ayaa ka warbixiyay duruufaha nololeed ee haysta waxayna codsadeen gargaar dhan walba ah.
Hoy la'aan iyo raashin la'aan iyo ciyaalkii waxbarashadoodii oo u dhammaatay. Waxyaalahaasaa ka mid ah. Waxyaalaha igu igula dhibka badnaa. Haa way jiraan. Waxaan nahay dad barakacayaal ah oo oo dhaqaalaha noloshooda iska hooseeyo. Ee waxaa ka mid ah inee maanta carruurtii waxbarasho ay gaarin aanuna awoodin maanta waxay wax ku baran lahaayeen. Maadaama aan la daalaa dhacayo nolol maalmeedkoodii.
Gabar Soomaaliyeed oo ka soo baxday degmada Maxaas oo ku soo barakacday magaalada Beledweyne. Anigana labaatan shan ama labaatan camal aan ku barakaco karno. Ee waxa waaye aniga aniga hoy kaynaa aan deganayna hadana hoy islaameed iyo derbi aan taaganahay. Ee qofkuna marka uu ma uu safar galo amba uu wadankiisa yimaadana hayn uu joogo. Hadba qoftii baahida qabana karta qofka walaalo wuu garan karaa. Aniga hadda een cid aan iska kor deganahay. Waxa Ilaahay nasiya iska cunaa. Ee wax oo shaqa ah male. Cid xaafada way carrada way iska cankiranta. Waxaan u dibiri jirnay miis yar ah waxaan saaran jirnay walax alaaba. Ee maqaayadna waa noo furneed. Saasaa waxaa ilmaha ku dibiri jiray. Gurigayga aan deganahay guriga hooyay oo kayga aan deganahay. Oo kale laga qaadan marka. Saasaa hadda biyihii iyo korontadii iyo gurigii kiridiisii waxaas aniga maba dibiri karo.
Magacayga waa Anfac Cabdi Ciilo waxaana dadka ka soo guuray Maxaas ee magaalada Beledweyne ku sugan. Xagga waxaa ku ahaynaa deegaan haddana inta waxaa ku nahay marti. Maadaama inta marti ku nahay dharkeena iyo weelasheena cuntooyinka iyo gurnidii waa ka soo guurnay. Rafaad waa olaa koronto ma noogu jirto biyo ma noogu jiraan.
Qoysaska ka soo barakacay Maxaas ayaa waxaa soo barakiciyay colaado iyo fatahaado uu sameeyay webiga Shabeelle oo isbiirsaday.